faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadado qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya qaraxa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacu ka dhashay oo maantay ka dhacay deegaanka awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose guddoonka maxkamadda gobolka hiiraan oo sheegay inay dhowaan bilaabi doonaan adeegyada ay u qaban jireen bulshada warar dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaala ciidamada milatariga soomaaliya iyo al-shabaaba ku dhex maray deegaanka sabiib ee gobolka shabeellaha hoose dhaca iyo boobka loo geysta soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika oo joogto noqday iyo safiirka soomaaliya u fadhiyo koonfur afrika oo arrintaasi ka hadlay muwaadin soomaaliyeed oo lagu maxkamadaynayo dalka maraykanka kadib dilaal uu ka geystay halkaasi dowladda federaalka soomaaliya oo si kulul oga hadashay rabshadaha iyo dhibaatooyinka dalka koonfur afrika lagu geysto muwaadiniinta soomaaliyeed booliska dalka kenya oo toogasho ku dilay dad ay ku tuhmayeen inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab maamulka puntland oo somalilan ku eedeysay in ay duulaan ku tahay deegaano ka tirsan gobolka sanaaga taliska ciidanka ilaalada wadooyinka magaalada kismaayo oo degnin adag u diray wadayaasha gaadiidka magaaladaasi qodobadaas iyo qodobo kale warka duhur ayaad ku dhagaysan doontaan u diyaargarooba asagoo intaasi ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mahadsanid cumar axmed ibraahim aynu ku bilownay faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxayo qarax gasaare dhimasho iyo dhaawac geystay oo ka dhacay degmada owdhigle ee gobolka shabeellada hoose cumar wardoon ayaa shabeellada hoose warkan kasoo diray warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo bartanimadii maanta ka dhacay degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose qaraxan ayaa waxa uu ahaa miinada dhulka lagu aaso waxaana lala bartilmaameedsaday ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano commandosta waxaana qaraxan uu ahaa mid xoogan islamarkaana laga maqlay degmada awdhigle iyo sidoo kale nawaaxigeeda sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid a dadka ku sugan degmadaasi waxaana jira khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo qaraxa ka dhashay inta la xaqiijiyey laba ruux ayaa ku geeriyootay iyadoona ay jiraan tiro kale oo dhaawacyo ah oo intaa ka badan labada ruux ee qaraxan ku geeriyootay ayaa la tilmaamay in ay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa kumaandoosta ee fariisinka militari ay ku leeyihiin degmadaasi awdhegle mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmadaas oo aan la xiriirnay ayaa inoo suuragelin inaan telefoonka ku haleelno si aan wax badan kaga ogaano qaraxan ka dhacay degmadaasi awdheegle hase yeeshee dadka ku sugan degmadaas ayaa inoo sheegaya in qaraxa uu dhacay islamarkaana uu geystay khasaarooyinka isugu jira dhimashada iyo dhaawaca oo ka soo gaaray ciidamadii qaraxa lala bartilmaameysaday wararkii ugu dambeeyey ee haatan aynu ka helayno degmadaas ayaa ku waramaya in ciidamadii qaraxa lala beegsaday haatan ay ka wadaan qaybo ka mida degmadaasi howlgallo baaritaano ah oo ay ku doonayaan in gacanta ay ku soo dhigaan shakhsiyaadkii ka dambeeyey qaraxan qaraxan ayaa ka mid noqonaya qaraxyo sidan oo kale ay kaga dhaceen degmadaasi awdhegle islamarkaana mas-uuliyadooda ay sheegteen dagaalamayaasha al-shabaaba cumar abukar xaaji aadan radio cadaado shabeella hoose guddoonka maxkamadda gobolka hiiraan ayaa sheegay in dhowaan bilaabi doonaan adeegyadii ay u qaban jireen bulshada bashiir cabdulaahi cismaan ayaa beledweyne warkaan ka soo diray gudoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan cabdiraxiin maxamed taakooy ayaa sheegay in maalmaha soo socda si rasmi ah loo bilaabi doono howlaha garsoorka gobolka hiiraan islamarkaana bulshada ay u qaban doonaan adeegyada ay u baahan yihiin waxaad ogsoon tihiin gobolka isbedel in lagu sameeyey xagga garsoorka dib u dhis lagu sameeyey magacaabistii madaxweynaha dowlad gobolka hirshabeellena mataqaanaa oo soo magacaabay ee dib loo soo habeeyey marka waxa la sugaayo ay bulshada markaas ay sugaysaan ay tahay cadaaladii iyo sharcigii sidii loo hagaajin lahaa insha allahu tacaala dee taana waxbaa ka dhiman sida ugu dhaqsiyaha badan isbuucan fooda inugu soo haayana in xafiisyadii maxkamadaha hadday noqon lahayd maxkamaddii degmada iyo maxkamaddii gobolka iyo tii racfaanka intaba la furi doono si loo loo toosiyo cadaaladii gobolka oo wax badan ay ka qaldan yihiin insha allahu tacaala waxaan ogsoonnahay magaalada inay ku soo bateen mukhaadaraadka iyo dhibaatooyin fara badan oo amni darrada mataqaanaa khatar ku ah shacabka noloshooda khatar ku ah waxyaabahaasna insha allahu tacaala wax badan bay maxkamadda insha allah ka qaban doonta hadduu ilaah yidhaahdo maxkamadduna waa maxkamaddii madaniga bulshada iyo shacabka mataqaanaa ay mataqaanaa ay maxkamad u tahay insha allahu tacaala wax badan ayaan mataqaanaa la qaban doonaa hadduu ilaah yidhaahdo markay xafiisyada furmaan ay soo dhammaato arrimaha borosayska iyo sidii xafiisyada dib loogu yeglay lahay insha allahu tacaala mana jiri doonto qof si cadaalad darro ah loola dhaqmaayo ama si sharci darra inta lasoo qabto xabsi la dhigi doono oo xabsigaasna oo mataqaanaa mutlaqa hadda waxaan ogsoonahay in xabsiyada ay mutlaq iska yihiin oo qofka la iska soo xiraayo oo isaga juraayo hadduusan dembiile ahaynna meeshaas uu ku juraayo hadduu dembiile yahan haddana lasii daynaaya waayo dhibaatooyinka mataqaanaa laga dhaxlay ka mid tahay arrimahaasoo dhan waa dhammaan doonaa hadduu ilaah yidhaahdo qof kastana cadaalad buu heli doonaa sharcigaana sarreeyo qof walba sharcigaa ka sarreeyo maamulka sharcigaa ka sarreeyo waxaasoo dhan insha allahu tacaala insha allahu waxaan jecelnaha in la toosin doono qof kastaba mataqaanaa uu heli doono xuquuqdii gudoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan cabdiraxiin maxamed taakooya ayaa ka codsaday shacabka magaalada beledweyne in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka inkastoo mataqaanaa wax badan oo baahiyahooda aysan helin garsoor lagu dabooli lahay kan macnaha inuu ka bedelnaan doonaan jeclahayo maxaa yeelay dad aqoon iyo beys aqooneed lagu soo dhisay ayaa meesha mataqaanaa kolley hadda la keenay oo heer jaamacadeed jaamacadda heerka darajada koowaad ka soo wada baxay sharaac wal qaanuun ah oo mataqaanaa sidii sharciga ee dastuurka dowlad gobolka hirshabelle ku qoran in la dhaariyo bulshada ay u adeegayaan iyo sidii mataqaanaa dalka ugu adeegi lahaayeen lagu dhaariyo sida golaha sharci dejinta iyo xukuumaddaba loo dhaariya ayaa golaha majliska qadaha ama garsoorkan loo dhaariyaa sidaas ayaana dastuur ku qoran arrimahaas iyo inahaas ayaa mataqaanaa caqabadda hadda aan sugayna ay ka mid tahay insha allahu tacaala waa la soo afjarayaa shaqadina waa la yeegleelayaa insha allah ummaddana sharciga ayay u sinaan doonaan qofna mataqaanaa sharciga waa loo wada saman yahay qof si gaareh loola tacaamuli doonana ma jirayso bulshada gobolka hiiraan guud ahaan ama gaar ahaan magaaladan caasimadda ee beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaan ka codsanaynaa in ay ka shaqeeyaan amniga nabadgeliyada maamulka la shaqeeyaan si dishibliineh ay u shaqeeyaan cadaaladdii ay la shaqeeyaan hadduu ilaah yidhaahdo marka garsooruhu waa xubinta koowaad ee ugu muhiimsan dowladnimada ay ku fariisanayso warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal ciidanka milatariga soomaaliya iyo al-shabaab ku dhex maray deegaanka sabiib ee gobolka shabeellada hoose cumar wardoon ayaa arrimahaas uga warramay weriyaha raadiyo cadaado cumar axmed ibraahim suxayf
cumar lamaase mahadsan tahay dagaalkan oo dhacay habeennimadii xalay islamarkaana uu ka dambeeyey kadib markii dagaalamayaal hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidanka dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin duleedka degmada afgooye gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo sabiid waxaana ee dagaalkaas socday muddo saacado ah islamarkaana ee dadka deegaanadaas ku sugan ay maqlayeen muddo badan rasaas labada dhinac ay iswiraarsanayeen waxaana ilaa iyo haatan wararkaan helayno ay sheegayaan in dagaalkaas uu ka dhashay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac isugu jira maadaama aan badnayn khasaaraha ee dagaalkaas uu ka dhashay sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ee ku sugan ee duleedka degmada afgooye gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo sabiid cumar wararkaan helayno ayaa xaqiijinaya in dagaalkaas uu ka dhashay dhimasho tiro dhimasho ah oo gaaraya ilaa iyo shan ruux oo isugu jira dhinacyada halkaa ku dagaalamay iyadoona ay jiraan dhaawacyo kale oo markaa isla dagaalkaas ka dhashay waxaana adag in la helo cumarow xogta ku aadan dagaalkaasi maadaama dadka ku sugan deegaanadaas aan ahayn dad markaasi ku firfircoon in ay bixiyaan xogaha rasmiga ah ee ku aadan dagaalada halkaa ka dhacaya hase yeeshee saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya ee ku sugan deegaankaas ayaa dhankooda iyagana waxaa mar weliba ay bafirayaan inay jiraan khasaarooyin dagaalada halkaa ka dhacaya ay geysanayaan hase yeeshee wararka hoosaadka ah ee aan helayno ayaa xaqiijinaya in shanta ruux ay ku ay ku geeriyoodeen bay ahaayeen dhinacyadii halkaasi dagaalka uu ku dhex maray inkastoo ay jiraan dhaawacyo kale oo isla dagaalka ka dhashay waxaana dagaalkan xalay ka dhacay duleedka degmada afgooye gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo sabiid ka mid noqonaya dagaalo sidan oo kale shabaab tiro ka dhowr jeer ah ay halkaa ay ku qaadeen islamarkaana ay geysteen khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac isugu jira waxaana deegaankaas ku yaala saldhigyo dhowr ah islamarkaana ciidanka dowladda soomaaliya qaybahooda kala duwan ay ku leeyihiin isla deegaankaasi sabiid marka wararkii wararkii ugu dambeeyey ee haatan naga soo gaaraya ee deegaankaas ayaa ku waramaya in xaaladda deegaanka ay tahay mid degan iyadoona goobihii lagu dagaalamay ay ku sugan yihiin ciidanka dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa eh, midowda afrika ee amisom dhacayo boobka loo geysta dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dalka south africa ayaa joogta noqotay iyada oo arrimahaasi uu ka hadlay safiirka soomaaliya u fadhiya dalka south africa mahadun nuure axmed dalka koonfur afrika waa mid inta badan dhac loogu geysto soomaalida iyo dadka kaleo ajaanibta ah oo halkaasi ku ganacsada waxayna boobka kala kulmaan dadka deegaan ahaan ka soo jeeda south africa waxaa maalmihii dambe qayladhaantooda soo badatay dadka soomaalida ay halkaasi ku nool oo dhac iyo boob loo geysta hantidoodii kuwo kalena ay naftooda waayeen safiirka soomaaliya u fadhiya dalka south africa ayaa sheegay inay haddan wadaan didaallo lagu xalinaya arrintaasi kalana hadleen dowladdaasi madaxweynaha ugu sarreeya balse aysan weli arag wax tillaaba ay qaadeen waxa uu sheegay inay wadaan soomaalida kulamo u dhexeeya islamarkaana ay kaga arrinsanayaan siday uga hortegi lahayeen boobka iyo dhacda loo geysto xoolahooda safiirka ayaa sidoo kale sheegay inay xiriiro la sameeyeen wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya si ay wax uga qabta arrintaani muddada badan soo laalaabatay islamarkaana ay kala hadlo madaxda ugu sarraysa dalkaasi haddaan soo koobo waxyaabaha ama wakhtiyada ay dhacaan oo boobkan ajaanibna aabka loo bixiyey ama sinofobiyada loo bixiyey waxay u badan tahay kow marka oo qawowaha wakhtigii qawowaha laga soo baxo oo oo dhammaado winterka uu dhammaado oo markaasoo ah dadka shaqola'aan badan ay hayso oo beerihii aan la tacabi karin waa labo marka ay socdaan ololaha siyaasadeed ee doorashooyinka saddex marka aa waddanka ka dhacayaan arrimo muhiim ah shirar waaweyn sida hadda waxaa ka socda waddanka cape town waxaa ka socda shirka loo shirka la dhaho dhaqaalaha adduunka looga hadlaayo ama madasha dhaqaalaha adduunka ama loo bixiyey world economy forum ayaa hadda ka dhacaya marka inta badan kama maqana siyaasad kama maqana oo waxaa la tusaa adduunka waxaa la tusaa in dowladda hadda jirto aanan waxba ka qaban karin arrimaha nabadgelyada iyo waxaasi tan kale oo waxaa dhacaya markii shaqola'aanta ay badatana way soo nonoqdaan arrimahan meelaha hadda wax ka dhaceen ilaa usbuucii lasoo dhaafay hal gobol ayay ku kooban tahay waa gobolka qoyteen gaar ahaan magaalada johannesburg iyo britoria iyo magaalo yaroo la dhaho tembisa ayaa wax ka dhaceen hadda oo dad badan oo ajaanib oo soomaaliya ka mid ah lagu boobay waxaa waxaana weli hadda socda dadaalkii lagu xakamayn lahaa dadaalada ay samaysay ama safaaradda ay ka qayb qaadatay waxaa ka mid ah inay la kulanto dadka ugu muhiimsan bulshada la kulanta gaar ahaan culmaa u diinka arbacadii hadda lasoo dhaafay xafiiskaygii waxaan ku qaabilay dad ka socday culmaa diinka wadanka ka socday culmaa diinka oo jaaliyadda soomaaliyeed ka socday waxaan ka wada hadalnay qaabkii looga hortegi lahaa iyo in la sameeyo wacyigelin in la sameeyo waxaa kaloo safaaradda ay samaysay ay qayb ka noqotay dadaalada ay wadaan diblomaasiyiinta kale oo gaar ahaan igad gruub diblomaasiyiinta loo yaqaan ama safaaradaha igad ku midoobeen ayaa qayb ka noqotay shalayna waxaan la kulannay maxaan lahay wasaaradda arrimaha dibadda qeybaheeda qeybihii qeybihii qaabilsanaa arrimahaani ayaan la kulannay waan kala hadalnay waxayna noo sheegeen inay howlgelin doonaan ciidamada ay howlgelin doonaan arrintiina la xakamayn doono tallaabooyin looga hortagi karo waxyaabaha macna ama khasaaraha lagu yarayn karo sida haddaba ay sameeyaan gurmadka ay sameeyaan oo ay u sameeyaan maxaa la dhahay dadka dhibaatada soo food saarto gaar ahaan waxaan aad u bogaadinaa ganacsatada oo wax haysta oo gaariya baawurtoodii ugu deeqeen in lagu soo daabulo ama lagu soo lagu soo lagu soo lagu soo qaado dadkii dhibaatada geystay alaabtoodii lagu soo dhibaatada gaartay alaabtooda lagu soo qaado oo la keeno meel ammaan ah la keeno oo qayb weyn ka qaateen waxaa kaloo soomaalida u soo jeedinaya in ay yareeyaan dhibaatada ka dhalan karto nafeed ama oo in laga in la dagaalamo inay yareeyaan oo ay ay ka ka fogaadaan inay sababaan dhibaato nafeed inay sababaan ama dad la dhaawaco ama dad la dilo inay sababaan inay ay aad uga fogaadaan sidoo kale waxaan waxaan baaq ugu soo jeedinaya soomaalida inay la midoobaan dadka kale isku danta ay yihiin oo ganacsiga isla leeyihiin oo ajaanibta kale ah inay inay aygana inay la midoobaan oo wax la qabsadaan arrintaas soomaalidaan u soo jeedinaa muwaadin soomaaliyeed ayaa lagu maxkamadeeyey dalka maraykanka kadib markii uu dil ka geystay dalkaasi cumar axmed ibraahim dalka maraykanka waxaa ka bilaabanaysa maxkamadaynta cilmi siciid oo ah muwaadin soomaali ah kaasi oo halkaasi horaya ugu dilay muwaadin kale oo u dhashay soomaaliya wareeggii koowaad ee maxkamadaynta cilmi ayaa ku soo maxday magaca cabdulqaadir shariif hase yeeshee baaritaana lagu sameeyey kadib cilmi ayuu sheegtay oo ah magaciisa saxda ah cilmi ayaa horey u dulay guulada nuur oo ay isku qolo degganaayeen waxa uuna dilkiisa u adeegsaday midi sida ay sheegtay maxkamadda dalka maraykanka ee dacwadda qaadaysa garsooraha maxkamadda qaadaysa dacwadda cilmi ayaa sheegaya in darajada dilka ah ee cilmi u geystay ay tahay midi labaad islamarkaana dacwadiisu ay sii socon doonto qareenka difaacaya cilmi oo lagu magacaabo brane bakmera ayaa ku doodaya in dilka cilmi uu geystay uu ahaa mid ku yimid isdifaacid kadib markii uu weerar kala kulmaya guuleed oo ahaa qofka dhintay ee ay iskuqolka degganaayeen cilmi xeerilaalinta maxkamadda ayaa soo bandhigtay muuqaal la muujinaya wixii ka dhacay qolka ay wada degganaayeen guuleed iyo cilmi ameenkii uu dilka guuleeda uu dhacayay muuqaalka ayaa muujinaya guuleeda oo dabaqa hoos uga degaya iyo cilmi oo weerara ku ah islamarkaana sababay ilaa uu dhulka ku dhacay kuna dhintay isbitaalka dowladda federaalk soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay rabshadaha iyo dhibaatooyinka dalka koonfur afrika loogu geysto muwaadiniinta soomaaliyeed cumar axmed ibraahim dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadashay dhaca iyo boobka muwaadiniinta soomaaliyeed lagu hayo ee ku nool dalka koonfur afrika wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa si kulula uga hadlay rabshadaha iyo dhibaatooyinka dadka ajanabiga ah oo ay soomaalidu ku jirto lagu geysto gudaha dalka koonfur afrika war ka soo baxay xaafiiska wasiir maareeye ayaa lagu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay si dhow ula socoto boobka iyo rabshadaha ka socda dalkaasi islamarkaana ay aad uga xun tahay sidoo kale waxa uu dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay in dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka koonfur afrika inay muujiyaan feeljignaan iyo taxadar dheeri ah dowladda federaalk soomaaliya waxa ay maalmahan isha ku haysaa rabshadaha ka dhaca dalka koonfur afrika oo ay ku nool yihiin muwaadiniin soomaaliyeed oo u badan ganacsato kuwaasi oo rabshadaha hadda ka dhacaya ay ka soo gaareen waxyeelo nafeed iyo mid hantiyadeed dowladda federaalk soomaaliya waxa ay ka xun tahay falalka boobka iyo barakacnimada ah ee loo geysanayo muwaadiniinta soomaaliyeed iyo ganacsatadooda waxayna ka codsanaysaa dowladda koonfur afrika in ay ilaaliso oo ay damaanad qaado badqabka muwaadiniinta soomaaliyeed iyo hantideeda ugu dambayna dowladda federaalka soomaaliya waxa ay muwaadiniinteeda degana dalka koonfur baaqaysaa inay feeljignaan iyo taxadar dheri ah ka muujiyaan hadba wixii ka soo kordhana ay la wadaagaan safaaradda soomaaliya ee dalka koonfur afrika booliska dalka kenya ayaa toogasho ku dilay nin looga shakisan yahay ka mid noqoshaha dagaalamayaasha al-shabaab booliska dalka kenya ee gobolka kawaali ayaa waxa ay toogasho ku dileen nin ay sheegeen inay oga shakiyeen inuu ka tirsan yahay dhaqdhaqaaqa al-shabaab tobma adheer oo ah taliyaha ciidanka booliska ee deegaanka ayaa sheegaya in ninkana la toogtay lagu magacaabo rashiid la dilay kadib markii saddex qof lagu dilay gobolka muddo toddobaad gudihiisa isagana looga shakiyey taliyaha ayaa sheegaya in ninkan la dilay gurigiisa ay ka soo saareen hub iyo agab kale kaasi oo sohlaya tuhunka inuu ka tirsan yahay dagaalamayaasha al-shabaab xilligii ay tageen ciidamada guriga ninkan la dilay ayuu sheegay in rasaas ugu jawaabay ciidanka taasna ay sababtay in xabado ay isweydaarsadeen sidaasna uu ku dhintay ninkan lagu tuhmayey ka tirsanaashaha ururka al-shabaab eedeymaha loo haysta ninkan ayaa waxaa ka mid ah in tobankii bisha agosto ee sanadkana uu qoorgoyay wadadiimeeda deegaankaasi caan ka ahaa waxaa kale oo ka mid ah in ninkan eedeymaha loo haysto inuu ka dambeeyey dil sargaal ka tirsanaa ciidanka badda ee dalka kenya oo isla bisha agosto lagu dilay deegaanka kawaale ee dhaca xeebta dalka kenya guud ahaan intaas waxaa ku dhan warkii duur aad kala socoteen raadiyo cadaado warka waxaa soo saaray cumar axmed ibraahim waxaa halkan idin kala socodsiinaya anigoo ah maxamed axmed aadan warkan warka xiga nabaday